gudoomiyaha degmada kismaayo ee nadoga magaalada cumar cabdulaahi maxamed oo wehelyayaankan kumid ee mas-uuliyiinta shirkado kismaayo real state iyo galta real state iyo welibayo kormeer kaseedana goobo shirkadoon qorsheeyan hirgelinta guryaalka cusub oo sida casriga ee landhisadoon waxaana soo wajijo koowaad ku koobanay laba boqol oo guri oo si qurux badan la naqshaday iyo saddex boqol oo boos oo la qorsheeyo in hadda la dhisaa xaafadoon cusub ee laka magacaabo wadajiriyo weliba si buuxda markaasayti lanka dhamaystiray goobogii lanku taragelay adeegyada bulshada sida harumo caafimaadka garoomo ciyaar saldhig booliis iyo beero dalxiis oo iidan qurux badan walibana arrintaasayti weliba ujeedka kormeerka lakulaha ay ku hadlay gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed
waxaanu joognaa goobtii loogu talagalay in laga dhiso guryihii casriga ahaa ama xaafaddii wadajir jimcihii waxaan daah furnay naqshadii guud maantana waxaanu joognaa goobti xaafaddan waxaa la yihahdaa wadajir magac had garanaysaan inu magac khayr yahay waxaan u mahad celinayaa shirkadda kismaayo real state oo dhulkan muddo gacanta ku haysay dadkii lahaa ka gadatay gooflaydii la macaabishay dowladda hoose sharciga ka qaadatay muddo badanna gacanta ku haysa halkaas waxaa ka cad inuu yahay dhul dhinac walba damaanad ka ah dhinacii sharciyadda damaanad ka ah dhinacii oggolaanshaha shacabkana damaanad ka haysta marka waa idinka mahad celinaynaa intaa kadib soomaaliya way guurtay reer kismaayoodna way guureen jubbalandna way guurtay waxaa loo guuray horumar shirkadahan halka jooga oo maanta meesha aan u dhagax dhigaynahay waxay diyaariyeen naqshad wanaagsan iyo degsimo wanaagsan lookeeshin ahaanna dhulkaanu wuxuu saaran yahay aylaboorkii waa dhul buuro sara leh waa dhul carrasanah waxaan isleeyahay dhulkii kismaayo la degi lahaa kii ugu habboonaa waay marka niman sahanyaqaana salaamaan sahanyaqaan baad ahayd meel fiican baad sahamiseen allah idiin barakeeyo waliba la wargeliyey dhammaan shaqaalo musheerka qaadayan iyo shacabka kale een awoodnaa inyo markiibayo biyaan qiimo buuxo ee boosaska in la siiyo doonaa fursado iyo beesada si tartiib tartiib eenkabiyayaan muddo lan asteeye annaga ka dowlad hoose ahaan waxaan ballan qaadaynaa wixii adeega bulshada ahaa hadday noqon lahayd saldhigyadii booliska hadday noqon lahayd m c h ki hadday noqon lahayd garoonkii ciyaaraha wixii ay adeega bulshada u baahnayd inaanu ka samayno mas-uuliyadda dowladda waaye annagaa ka samayn doonna waxaa ku dhow oo dhulkan saaran beer hal kilomitir iyo siddeed boqol ah oo loogu talagalay public bark loogu talagalay oo beertii dadweynaha dhulkan buu saaran yahay iyadana qayb ka mida waxaanu samayn doonnaa bilaha soo socda inaan shaqadii ka bilowno waxaan isleeyahay waa dhul wixii dhul looga baahnaa kulansaday marka ilaahay ha idiin barakeeyo dadka reer jubbaland oo dhan iyo soomaalida meel kasta ay joogto iyo dadka gudaha iyo dibaddaba waxaa u furan inay ka qayb qaataan horumarkan oo qof walba ay kaga qayb qaato intii kaga aadan hirgelinta guryaal kunya weyba aan bilaawado doonana si rasmi ah walay hadda ku dambey taasoo magaalada kismaayaha ka kordhiyi doonta horumara bilic iyo weliba adeegyo casri ee